إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo xalay howlgallo kala duwan oo loola beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxa ay ka fuliyeen gobollo dhaca koonfurta soomaaliya madaxweynaha kenya ayaa xaqiijiyey inay kulan foolkafoola yeelan doonaan xasan sheekh iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya afduubka ayaa ku soo badanaya magaalada muqdisho iyadoo gabar la afduubtay ee ka warbixisay wixii ay la kulantay walaayada islaamiga ah ee gadow ayaa ku guulaysatay xalinta dagaal uu dhiig badan ku daatay oo degmada luuqu dhex maray saddex ka mid a beelaha dega degmadaas ciidamo horay uga soo goostay maamulka la baxay jubbaland oo ku biiray dowladda federaalka ah ayaa shalay la dejiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho maamulka la baxay somalilan ayaa bandow ku soo rogay magaalada ceergaabo ee gobolka sanaag maamulka jubbaland ayaa amar duldhigay shirkadaha duulimaadka ah ee ka howlgala deegaanada uu gacanta ku hayo alkataab al akhbaariya ayaa baahisay muuqaal ku saabsan qaybta labiyo tobnaad ee mashruuca qaybinta sekada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey degmada bu'aale ee walayada islaamiga ah ee jubbada dhexe إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan oo ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah waxa ay ka fuliyeen gobollo dhaca koonfurta soomaaliya haddii aynu ku horreyno dhanka gobolka shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal toosa ku qaaday xerada ciidamada shisheeye ku leeyihiin garoonka degmada baraawe ciidamada ka soo duulay waddanka uganda ayuu halkaa weerarku ku qabsaday welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu leegyahay dhanka gobolka bayna xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar ku qaadeen fariisin askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin halka loo yaqaano xera koowaad ee degmada diinsoor isla gobolka bay xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada maamulka koonfur galbeed ee deegaanka goofgaduud buuray ee hoostaga magaalada baydhabo dhanka gobolka bakoolna xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar ku qaadeen fariisin askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada xudur ugu dambayntiina dhanka gobolka gedo xalay rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xerada w f b ee degmada garbaharey halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka madaxweynaha dalka kenya ayaa xaqiijiyey inay kulan foolkafoola yeelan doonaan xasan sheekh iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya ninka lagu magacaabo abiy axmed ayaa lagu waramayaa inay yeelan doonaan kulan toos ah oo noqonaya kii ugu horreeya oo dhex mara labada mas-uul ku dhowaad hal sano madaxweynaha waddanka kenya william ruto ayaa ka sheegay shir madaxeedka bulshada bariga afrika e a c oo lagu qabtay magaalada caruusha ee dalka tanzaniya inuu jiri doono kulan dhex mari doono isaga xasan sheekh maxamuud abiy axmed iyo madaxweynaha dalka uganda yuweri museveni
my brother Hassan Sheikh and the Prime Minister Abiy, we are planning to have a meeting to also reduce the tensions that currently are in the Horn of Africa. Because the security of Somalia, the stability of Somalia.
madaxweynaha weyn ee museveni aniga walaalkayga xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare abiy waxa aan qorshaynaynaa inaan kulan yeelano si aan sidoo kale u yareyno xiisadda haatan ka taagan geeska afrika The stability of Somalia contributes significantly to the stability of our region and the environment for investors and business people and entrepreneurs to thrive.
inkastoo madaxweynaha kenya aanu sheegin wakhtiga rasmiga ah uu dhacayo kulanka haddana haddii uu dhaco waxay noqonaysaa tan iyo markii uu abiy axmed si toosa u sheegay inuu boobayo badda soomaaliya uu la kulmo xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ilaa iyo haatan ma jirto wax war oo ka soo baxay abiy axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo ku aadan wadahadaladan la rajaynayo inay dhex maraan sidaan wada ognahay xiisad adag oo in muddaha soo jiitamaysa ayaa ka dhexaysay dowladda xabashida etoobiya iyo xukuumadda villa soomaaliya oo bandiirada u siday xasan sheekh taasoo si toosa usoo shacbaxday markii muuse biixi oo ah madaxweynihii hore ee maamulka isku magacaabay somalilan abiy axmed uu la galay heshiis xaaraan ah oo labaatan mayl oo ka mid ah badda soomaaliya lagu siiyey etoobiya
afduubka ayaa ku soo badanaya magaalada muqdisho iyadoo gabar la afduubtay ay ka warbixisay wixii ay la kulantay faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macalin cabdiweli magaalada muqdisho waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay kusoo badanayay afduubka loo geysanayo carruurta yaryar iyo weliba dadka waaweyn ee ku nool gobolka banaadir gabar lagu magacaabo soodow ayaa dhowaan lagu afduubtay magaalada muqdisho waxaana gurigeeda horteeda ka afduubtay qolyo gaari watay kuwaas oo sun ku buufiyey taas oo sababtay inay istaag ka dhacdo waxay ka warbixisay qaabka loo afduubtay iyadoo tilmaamtay in la geeyey goob ay ku sugan yihiin dhakhaatiir reer galbeed ah baaritaan ay dhakhaatiirtaas ku sameeyeen kadib ay qolyihii afduubtay u sheegeen in gabadhaani ay xanuunsan tahay haddaba waatan iyadoo ka warbixisay qaabka uu afduubkeeda u dhacay iyo waxyaabihii ay lasoo kulantay
albaabka kolkaansi garaac baabuurka warbaadaa way buufiyeen waa dhacay wax kale ma uu sameyn kolkay buufiyeen waa maraafka kolkaan marayno gaari kiraana hor yimid wuxuu yidhi xagga eraboorka usoo leex baabuurkii waa laigu wareejiyey kadibna dabaqay saaray dabaqa markay saareen haddana mashiinay geliyeen mashiinkii waa dhaqaaqi waayey digadiga qaaday meel waxay geeyeen qol gaaray geeyeen niman nin dhakhtaraa yimaadey haddana dhiigadiga baray meelo meelahana waxba iga saarsaaray neef waxba iga baaray waxba wuxuu yidhaahday jirantay meelaa i saaray maqribka markii adigu aan weli la adibinay soo bixin marka anoo guriga hormaranay albaabka saa intay saa daaqada u gaabiyana saa ii teeran weynas magaalada muqdisho ayaa marba marka ka dambaysa sii xumaanaysa iyadoona hadda bilaabatay in dadkii waaweynaa la afduubto arrintan ayaa dadka qaar ay sheegayaan in ay ka dambeeyaan dad tuugo ah oo la sheegay in ay lacag ku qaataan arrinkan oo ay soo adeegsadeen dhakhaatiirta shisheeyaha ee joogta cisbitaalada ku yaala magaalada muqdisho si kastay ahaataba arrintan ayaa waayihii u dambeeyey soo lalaabanaysay iyadoona hooyooyin badan ay ka hadleen arrinkan islamarkaana dowladda federaalka ay dheg jalaq u siinin walaayada islaamiga ah gado ayaa ku guulaysatay inay xal dhex dhigto beelo uu dagaal ku dhex maray degmada luuq ee gobolkaas warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya muxsin xasan
munaasabadan oo ahayd mid lagu heshiisiinayay saddex ka mid ah beelaha muslimiinta ah ee soomaaliyeed islamarkaana dega degmada luuq ee gobolka gado oo waayihii u dambeeyey ee ka dhex aloosneed diriir sokeeye oo uu dhiig ku daatay ayaa ka qabsoontay mid ka mid ah deegaanada gobolka gado ee koonfurta soomaaliya wilaayada islaamiga ah ee gado oo ku guulaysatay in ay nabadayso qabaa'ilkani ay xurgufta kala gaartay dhanka kalena ay nabadgelyo ku soo dabaasho degmada luuq iyo hareeraheeda ayaa soo agaasintay kulankan oo ahaa mid lagu heshiisiinayay saddex beelood oo kale ah beesha gaashiireedle beesha gawaaweyn iyo beesha macalin weyne oo dhammaantood wada dega degmada luuq ee gobolka gado kulankan oo ahaa mid daaran arrimo muhiim ah oo taabanaya masiirka saddexdan beelood ee aan soo sheegnay ayaa waxaa ku lifaaqnaa dowro sharci ah oo looga faa'iideynayay marti sharafta iyo odayaasha dhaqanka ee kala matalayay beelaha islamarkaana u yimaaday in ay qabaa'ilkooda u qaadaan nabadgelyo ay kula noolaadaan walaalahooda qodobadii ugu horreeyey ee ka soo baxay madashan daaran nabadaynta ayaa waxaa ka mid ah xabadjoojin la kala dhex dhigay saddexda qabiil ee odwadaagga ah qabaa'ilkan saddexda ah ayaa waxa ay madashani ka soo saareen bayaan wadajir ah oo qodobkani lagu faahfaahiyey wadahadalkaas oo ku saabsanaa sidii heshiis looga gaari lahaa dagaalada ka dhacay degmada luuq ee saddexda beelood ay ku dagaalameen macallaweyne reer xasan iyo gabaaweyne wadahadal socday saddexda maalmood kadib waxaa dhacday isku sabeen xer saddexda dhinac ay isku sabeen xereen waxaa soo saddexeeyey oo soo xigey in la dhisay guddi ay dhisteen saddexda beelood waxaa lagu baaqay xabad joojin waxaa ku xigay is-uurxarasho la is-uurxarti waxaa la dhisay intaas kadib guddi baa dhisanay annaga guddigaas shaqadiisu waxa ay tahay sida tan kow inuu kala qaado ciidamada saddexda beelood ee meesha joogay in la kala qaado diiwaangelinta iyo tirakoobista shacabkii qoryaha qaatay ay ka qayb galeen meeshaas ayagii hubkooda in la helo oo aan diiwaan gelinin saddex dib u dejinta dadka barakacay ee ka barakacay deegaanka afar inay go'aan ka gaaraan ka soo saar tacsiirta cidda jebisa xabad joojintan iyo go'aannadan intaas kadib guddigu wuxuu haystaa muddo toban maalmood ah oo uu ku soo afjaraya khilaafkaas kadibna uu dib ugula soo noqonayo walaayada islaamiga ah ee gobolka gedo gaar ahaan degmadeeda luuq xarunta gulweyne hadda aan joogno madashan oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan oo kala matalayay beelaha saddexda ah iyo maamulka wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa waxaa ka hadlay ugaasyada saddexda beel ee kale ah beesha gaashireedle beesha gawaaweyn iyo beesha macalin weyne kuwaasi oo dhammaantood si wadajir ah u soo dhoweeyey nabadaynta la dhex dhigay intaasi ka gadaal waxaa goobta ka hadlay afhayeenka golaha ku dhaqanka shareecada islaamiga ah ee gobolka gado nabadoon cusmaan xasan biixi hadal ma dhimano nin kastaba wuu hadlay culimo waa hadashay dhammaan waa u mahad celinaya raggii iga horreeyey oon isleeyahay maantayta waxay taabteen meel kasta oo u baahnay taabash hadday diini tahay adilaha uu soo qaadanaya sheekh u horreeyey oo ku aadanaa munaasabadda aan maanta taagannahay iyo odayaashii dhammaan ka hadlay dhammaantood dadka ummadda soomaaliyeed halka joogta lagu heshiisiinayana maanta waxaa ka muuqato farxad aad u fara badan sida ay qaarkoodba sheegeen iyagoo tiro siddeetan ay jira inayna abid arag midaan oo kale dhammaantiin waa soo dhoweynayaa alxamdulillah horsa ad u ogtihiin gobolka waxaa ka jira tirgelin xagga diinta xagga isku xirka beelaha xagga maxay ahayday la dagaalanka cadowga intaba gobolka hore iyagu wuu ka socdaa guud ahaan dalkao dhan wuu ka socdaa gaar ahaan gobolka gedo ma rabaan inaan heshiinno ma rabaan inaan midowno ma rabaan noqoba naloo dhiso ma rabaan waalaaya islaamiya inay maamusho ma rabaan inaan noolaanno ma rabaan inaan tabcanno ma rabaan inaan soo wax saaranno idinkaanaana iga markhaati ah isagoo dhan waa lala wareega waddankii waxaa lala wareegay maskaxiyan waa loola wareegay maaliyanna waa loola wareegay daliyanna waa loola wareega ugu dambayntii waxaa munaasabadani uu heerkeeda sarreeyey soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee gobolka gado asheekh luqmaan abu anas isagoona dadkii goobjoogayaasha ahaa dhegaha oogu shubay kelimad xambaarsanayd waane iyo wacdi dhanka kalena bogaadinaysay nabadgelyada ka hana qaaday qabaa'ilkan muslimiinta ah ee ay colaadda hubaysan ka dhexaysay saddex qodob ayaan rabaa insha allahu tacaala inaan dul istaago qodobka koowaad wuxuu noqon doonaa allah subxaanahu wa tacaala cabsidiisa inaan laasinno waxa hadda iskweenare waxa inuu tahay dardaaran dardaarankaasna allah subxaanahu wa tacaala wuxuu u dardaarmay annaga maanta taaganoo muslimiinta ah iyo ciddii naga horraysiyo tagtay intaba waxaa loo dardaarmay allah subxaanahu wa tacaala qowlkiisa adinka hadda jooga iyo dadkii idinka horreeyey waxaan idiin dardaarannay ilaah inaad ka cabsataan subxaanahu wa tacaala cabsidaas ayaa asal ah ayada ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala sababkeeda arsaqa dadka ku siiyaa ayada ayuu sababkeeda ilaahay cilmiga dadka ku baraa ayada ayuu ilaahay sababkeeda umuuraha dadka ugu sahlaa cabsidaas waan dadaarmaynaa qodobka labaadoo dadaarmaa waxay tahay nimiyow istiqaamo toosnaan haddii af soomaaliya la yidhahdane waa inaad toosnaanno oo maxaan ku toosnaanaynaa waxaannu sheegannay maanta markhaatina aan ka nahay wixii idin dhex maray inaad ka heshiiseen soo saas ma ahan in laga heshiiyey wixii xumaan ahaa ee xaqdi ahaa ee xasidnimo ahaa ee ummaddaa shaydaan oo wax kor tuuray in laga heshiiyey maxaana la ka rabaa marka istiqaamu waxa liiska raba waxay tahay inaad baadilkana ka leexato xaqana qaadato khaleer ha noqdo heshiiskani ka hana qaaday qabaa'ilkan muslimiinta ah ee kale ah macalin weyne gaashireedle iyo beesha gawaaweyn iyo nabadda ay dhex dhigtay wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa ku soo aadaysa iyadoo waayihii dambe ee magaalada luuq ka taagnaayeen colaado sokeeye iyo diriir ka dhex aloosneed qabaa'ilka muslimiinta ah ee halkaasi wada dega wilaayada islaamiga ah ee gado ayaana ku dhawaaqday in ay demisay dabkii colaadeed ee ka holcaayay magaalada luuq iyo nawaaxigeeda
ciidamo horey uga soo goostay maamulka la baxay jubbaland oo ku biiray dowladda federaalka ah ayaa shalay la dejiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali
ciidamo horey uga goostay maamulka la baxay jubbaland oo ku biray dowladda federaalka ayaa shalay laga dejiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ciidankan oo ay duruuf iyo kala daadsanaan ka muuqato ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa deegaanka raskambooni ee gobolka jubbada hoose haatan waxaa la sheegay inay si toosa ugu biirayaan ciidanka dowladda federaalka oo diiwaangelin loo sameynayo sida hadalka loo dhigay waxaana suuragal ah in dowladda federaalka ay ka baqday inay majaxaabiyaan ciidankeeda ku sugan raskambooni sidaasina ay u soo fogaysay maadaama xili dhow ay isa soo dhiibeen ayna suuragal tahay in axmed madoobe u adeegsado dowladda federaalka si kastaba ha ahaatee tan iyo bilowgii xiisadda u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland ayaa waxaa sii kordhayay ciidamada sida joogtada uga goosanaya maamulka jubbaland
maamulka la baxay somalilan ayaa bandow ku soo rogay magaalada ceergaabo ee gobolka sanaag mubaarag cumar ayaa ka warramaya
iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay xaalado kala duwan ka taagnaayeen magaalada ceerigaabo oo ay askarta maamulka la baxay somalilan ay dad ku dileen magaalada ayaa waxa uu maamulka awaamiir culus ku soo rogay dadka rayidka ee ku nool magaalada maamulka somalilan ayaa waxa uu bandu u ku soo rogay magaalada ceerigaabo isagoona sheegay in gebi ahaanba la joojiya isku socodka gaadiidka iyo dadka waxa uu sidoo kale maamulkan amray in la qabto cid weliba hub lagu arko iyo kuwii lagu helo qalqalgelinta magaalada waa sidaa uu hadalka u dhigay iyagoona intaasi ku daray ciddii lagu arkaana iyagoo dad ka raraysa magaalada ganax la duuldhigi doono sidaa uu sheegay mas-uul ka tirsan maamulkaas waa kan isagoo ka waramaya arrimahaas waxaa la joojiyey dhammaan wax allaale wixiisu socod gaadiidka ah waxaa la joojiyey sidoo kale dhammaan inay gaadiidku kaantaroolada ka baxaan amar buuxa waxay u haystaan ciidanka kala duwan inay joojiyaan islamarkaana ay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan cid walba amar diidda ku samaysa Ee, sidoo kale waxaan ciidanka faraynaa mar labaad in cid walbo lagu arko inay khalkhal ku tahay ammaanka ama sidoo kale la arko inay hub sidato inay ciidanku amar buuxa u haystaan inay qabtaan tallaabo sharci ana ka qaadaan gaadiidka caadaystay inay dadka raraan wadooyinka ee, maxaanku idhaahdaa ilma aragtayga ana ay ka baxaan ciidanka waxaan faraynaa inay tallaabo sharciga ka qaadaan gaadiid walba oo lagu qabto isagoo cid raraya iyadoo ay dhammaan isu socodka gaadiidkao dhan la joojiyey haddana kays gaara weeye gaadiidka lagu qabto isagoo cid raraya ganaax baa la duldhigi doonaa haddii alla idmo bulshadu ku nool dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan ayaa wajahaya cadaadisyo xooggan oo kaga imaanaya maamulka la baxay somalilan ee uu hogaamiyo cabdiraxmaan ciro kuwaas oo dhowaan shaqaaqo ku dhex martay magaalada maamulka jubbaland ayaa amar duldhigay shirkadaha duulimaadka ah ee ka howlgala deegaanada uu gacanta ku hayo faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise tan iyo markii khilaaf xoogan ka dhex qarxay dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland waxaa sii kordhaya xiisadaha siyaasadeed ee ka dhex aloosan labadan dhinac maamulka la baxay jubbaland ayaa amar duldhigay shirkadaha duulimaadyada ee ka howlgala deegaanada uu gacanta ku hayo amarkan ayaa kasoo baxay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee maamulkaasi ayaa si toos ah looga codsaday shirkadaha diyaaradaha waxaa lagu wargeliyey inay la shaqeeyaan maareeyaasha garoomada ee maamulkaasi ka tirsan waxaa kaloo loo sheegay in cid aysan iyagu fasixin aysan la shaqayn karin arrintan ayaa kusoo aadaysa iyadoo dowladda federaalka ay diyaarado ciidamo ku geysay reeskambooni oo ka tirsan jubbada hoose iyadoo khilaafka dowladda federaalka iyo jubbaland uu karkaaraha jabsaday dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda soomaaliya qaarkood ayaa sheegaya in arrinta dowladda federaalk ee jubbaland ay tahay fallaar cirka loo diray oo fool la maqan lana wada dhowrayo warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan kanaalka halka taayb al akhbaariyah ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan qaybta labiyo tobnaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey degmada bu-aale ee walayada islaamiga ah jubbada dhexe warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder
halka taayib al ikhbaariya ayaa soo bandhigtay qaybta labiyo tobnaad mashruuca seka qaybinta ee sanadka kun afar boqol afartan lixdii jiriga ee xoolaha waxaana muuqaalkan si gaara loogu soo bandhigayaa seka qaybinta laga sameeyey wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe gaar ahaan degmada bu-aale waxaana muuqaalka lagu arkayaa geel tiro badan oo la siinayay dadka ay ku waajibtay sekada ay ka mid yihiin fuqarada iyo masaakiinta waxaana goobta lagu qaybinaya sekada ka soo muuqanaya dad badan oo ka mid ah dad jowga la siinaya sekada muuqaalkan oo soconaya qadar sagaal daqiiqa iyo libriqsi ayaana lagu soo bandhigayaa sidii sanadkan sekada xoolaha looga qaybiya degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe intaa kadib waxaa bilaabanaysa qaybinta sekada xoolaha iyadoona lagu dhawaaqaya magacyada dadka la siinaya sekada ee ku jira diiwaanka waxaana yeedhinaya magacyada mid ka mid ah ragga qaybinaya sekada xoolaha magaca ugu horeeyo waxaa la dhahaa cabdiraxmaan maxamed xasan kan ku xigo waxaa la dhahaa seynab ciise cumar caasha maxamed axmed qaar ka mida dadkii la siinayay xoolaha ayaana u waramay kanaalka wararkii alkataa'ib waxayna ka warbixiyeen xoolihii la siiyey iyagoona cabiray dareenkooda una duceeyey dadkii laga soo qaaday xoolaha iyo weliba raggii soo gaarsiiyey magacayga waxaa la yidhahdaa cusmaan yuusuf cali deegaanka buwaale hadda waxaan joognaa meesha sakaabaadka lagu bixinaayo ana maanta waxaa igu soo aaday qaalingeela igu soo aaday ilaahay inaad mujaahadiinta kor ilaahay inaas u qaado oo garko ilaahay asgala filistiin ilaahay inaa guul asiya yuhuud ilaahay asjibiyo waa faadimo xasan cali deegaankayguna waa deegaanka bu'aale waxaa la isiiyey oo ilaahay isiiyey neef geel ah suma gadaalna waxaa isiiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab Een, waxaan ugu ducaynayaa ilaahay inuu gaalada ka jebiyo haddee sekadana siday ahayd baa ilaahay u qaybiyo ay u qaybiyeen marka waxaa weeye ilaahay khayr ha siiyo magacayga cabdirsaaq xasan maxamed waay waxaan deganaya degmada bu'aale Ee, waxaa maanta nala siiyey geel xarakatul shabaab mujaahidiin baana siisay ilaahay baa ku mahadsan gaaladana allaha jebiyo maanta waxaan taagannahay meesha farxad weyn baan taagannahay maanta si kastaba kanaalka wararka alkataib ayaa wuxuu muddooyinkii dambe baahinayey muuqaala taxana oo lagu soo bandhigayo mashruuca saka qaybinta xoolaha ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga iyadoona sakada laga qaybinayo inta badan deegaanada iyo degmooyinka wilaayaadka islaamiga ay gacanta ku hayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa